haatan waxaad kusoo dhowaataan xubintii ilayska v o a waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan
bishii ogost ee sanadkii tegey ayaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud khudbad uu ka jeediyey telefishinka dowladda soomaaliya uu ku dhawaaqay dagaal buuxa oo ay dowladdiisu la galayso al-shabaab waxaa dhawaaqaasi madaxweynaha uu ka dambeeyey kacdooda bilo ka hor bilowday oo shacabka gobolka hiiraan ay kala hortageen al-shabaab iyagoo gacan ka helaya ciidamada dowladda federaalk soomaaliya qiyaastii in ka badan siddeed bilood ayuu dagaalkan wejiga cusub ee shacabka iyo dowladda iska kaashanayaan uu ka socdaa soomaaliya waxaana uu ku fiday gobollada shabeellaha dhexe galguduud iyo mudug dowladdu waxay sheegtay inay guulo ka gaartay dagaalka waxay qabsatay magaalooyin tuulooyin iyo dhul ay horay ugu sugnaayeen al-shabaab haddaba ma la dhihi karaa waa bilowga dhammaadka al-shabaab su-aashaasi waxaan weydiiyey ismaaciil daahir cusmaan taliyo xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka soomaaliya waa ku salaamay colaad adigii dhammaan dhegeystayaasha oo dhan maya lama dhihi karo waa dhammaadkii kooxda nabadiidka al-shabaab inkastoo ciidanka xooga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya ciidamada deegaanka ay kooxda nabadiidka ay khawaariijta al-shabaab ay ka qabsadeen in ka badan soddon goobood oo isugu jira degmooyin waaweyn iyo tuulooyinba haddana lama dhihi karo waa maaragtay waa gabagabadii ama dhammaadkii kooxda al-shabaab sababtoo ah dagaalkan waa dagaal wuxuu ahaa waxay ahayd inuu noqdo dagaal wejiyo badan oo meelo badan looga qaado kooxda laakiin ilaahay mahadiis waa looga guulaystay galmudug iyo hirshabeelle su-aasha meesha imaanaysaa waxay tahay firxadkooda xagguu ku dambeyn doonaa maxaase lagada yeeli doonaa agabka tirada badan leh ee haystaan oo isugu jira gaadiidka iyo hubka labadaba xaggeese la aadi doonaa
kornel cabdulaahi cali macow oo ka shaqeeya cilmi baarista amniga soomaaliya horeyna ula soo shaqeeyey hay-adda sirdoonka ee dowladda ayaa isna su-aashaasi aan weydiiyey
colaad maxamed colaad waa ku salaamaya adiga dhegeystayaashaada dhammaan intaa haddaan uga gudbo shabaab waxa waaye dagaaladii lagu qaaday oo ka soo bilowday muxuu ahaa meesha la yidhahda beer gadiid ama jiirta qabna ka soo bilowday waqooyiga meesha la yidhaahdo muxuu ahay feerfeer ka soo bilowday maanta waxa uu maraa muxuu ahay ceeldheer iyo aadan yabaal iyo hirshabeelle markii laga reebo galbeedka markii laga reebay inay maaragtay ay laga xoreeyey shabaab laga xoreeyey dhinaca galmudug waxa waxaaba harsanba waxaa waaye ceelbuur iyo wabxa iyo tuulooyin yaryar ayaa harsan taasi waxaa waay horta guul weyn ayaa laga gaaray shabaabkana jab weyn ayaa lagu geystay oo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya shacabka degaanka kaashanayo dagaalyahanada degaanka kaashanaya macawiisleyda ayaa maaragtay guulahaasi muxuu ahay u horseeday in maanta shabaab ay maaragtay ay dhammaadkooda iyo burburka maaragtay ay kusii socdaan waxa ay ku harsan yihiin keliya waxa waaye webiga dhinaciisa galbeed ay waay meelaha ay maaragtay ay kolba ay ka soo weerarayaan ay ka imaanayaan webi shabeelle dhinaciisa galbeed waxa waaye wax dagaalaho uga furan ma laha marka sidaas darteed ayay maaragtay kolba webiga inay soo xertaraaraan ayaan dhaweyd waad arkaysa muxuu ahay hawaadley in maaragtay dagaal uu ku qabsaday muxuu ahay ciidanka oo weliboo subaxnimadii waa sidaa caadadu ay tahay dhaqan waxa ay ka dhigteen in aroorta ay soo weeraraan taas macnaheeda waxa waaye haddii uu howlgallada ay maaragtay ay sirdoon ay la socdaan oo oo sirdoonka uu yahay mid maaragtay aad muxuaha u awood badan oo dhiifoon waxaa laga faa'iidi karaa in haddii haddii uu maaragtay intelligencekaada uusan wanaagsanayn goobaha dagaalka waxa waaye taas macnaheedu waa dagaal oo waxaad galaysaa indhala-aana ayaad galaysaa adoona waxba u jeedin marka inaad cadowgaada aragto waaye cadowgaada waa inaad taqaano adigana waa inaad istaqaano midda kaleeto waxa waaye haddii uu intelligencekaada sirdoonka ama sirdoonka xoogga dalka soomaaliyeed ama niis haddii ay ka howlgalayaan meesha waxa ay kaabayaan inay maaragtay ciidanka dhiifoonaantiisa iyo qaabka u howlgalaya iyo cadowga meesha uu ka jiro si maaragtay waxyaabaha hadeertaan soo noqnoqday oo maaragtay kolba weerar ay ku soo qaadayaan aroortii ay ku soo qaadayaan goobaha ciidanka ay ku soo qaadayaan taasi waxa waaye waa waa laga gudbi lahaa laakiin runtii waxa waaye shabaab way jabeen shacabka soomaaliyeedna way ka adkaadeen shabaab inta yaroo dhimanna waxa waaye ilaahay idankiisa waa way ka baxaayeen doctor xasan sheekh cali nuur oo ka mid ah aqoon-yahanka muqdisho kana faallooda arrimaha siyaasadda iyo amniga soomaaliya ayaa isna sidan ku jawaabay hayes waa lagu tilmaami karaa sababta waxay tahay dagaaladu dhowr nooc ay u qaybsamaan dagaalada midka la dhaho total war ama dagaal loo dhan yahay oo ay u dhan yihiin bulshada iyo dowladda ama shacabka iyo dowladdu kaasaa waxaa la dhahaa total war haddana waa inuu ujeeddo cad leeyahay oo ah in lala dagaalamo military ahaan in lala dagaalamo dhaqaale ahaan in lala dagaalamo fikir ahaan oo ay ku dhisan yihiin ayaga nafsadooda ay ku shaqeeyaan oo macnaha power elements waayo marka in laga siibo xididada la difiidgareeyo waa arrin la joogo waktigeedii laakiin dadka soomaalida ha ogaadan hashi ha ogaadan al-shabaab inuu inuu waktigoodu dhammaado ayagaa u sababa sababtu waxay tahay sida ay dadka u sheegeen oo justice and fairness ayay ka tageen waxay isu bedeleen operators keligo taliyaal iyo inay dadka dilaan toojargareeyaan xoolaha ka qaataan mistreatment ay ku sameeyaan ayay dadka gaarsiiyeen saa darteed al-shabaab waxaa la dagaalsan waa shacbiga soomaaliyeed dowladdu waxay taageeraysaa shacabkay taageeraysaa ninkii shacabku la socdo ayaana adkaanaya ninkii shacabku diidan yahay ayaana ayaana laga adkaanaya al-shabaabna shacbiga soomaaliya waa diiday waxayna ku caddaatay goobta dagaalka ku caddaatay
tan iyo markii duulaankaas dowladda ee socda uu ku bilowday al-shabaab waxay dib uga goratay qaarna xoog looga saaray magaalooyin iyo tuulooyin ay horey ugu sugnaayeen muddo toban sannadood ka badan waxaa keliya ee la hubo waa in riyadii al-shabaab ee ahayd inay guud ahaan soomaaliya qabsato oo ay dowladda soomaaliya afgembiso ay meesha ka sii baxayso laakiin kooxdu waxay weli awood u leedahay inay geysato weeraro khasaare badan waxaana ugu wacan madaxdoodii oo weli nool iyo hub iyo saanad fara badan oo laga qabsaday oo aan jirin sida uu qabo ismaaciil dahir cusmaan
kooxda al-shabaab hogaankooda inta badan maba galaanba dagaalka laakiin waxaa jira dhalinyaro badan oo ay soo qasbeen qaarna ay maaragtay maran habaabiyeen oo aan aragnay qaarna dagaalka ku dhintay qaarna firxad firxad ah qaarna maaragtay isu soo dhiibay kooxda nabadiidka ee al-shabaab maaragtay mas-uuliyiintooda ugu sar sarreysa inta badan waxay ku sugan yihiin jubbooyinka gaar ahaan jubbada dhexe ilamaa dagaalka loo wajaho dhankaasna u malayn maayo horta madaxdooda in laga adkaanayo laakiin su-aasha meesha taallaa waxay tahay in ciidamada dowladda federaalka ah oo kaashanaya saaxiibada inay xoogga saaraan dhaqdhaqaaqa gaadiidka tirada badan leh iyo hubka tirada badan leh ee kala soo firxanayaan maaragtay hiirshabeelle iyo iyo galmudug maaha markii ugu horreysay oo koox xag jira laga saaro dhul ay ka haysatay soomaaliya wakhti badanna kumaha qaadan inay soo noqdaan haddaba maxaa laga baran karaa taariikhda kooxaha xagjirka ah ee soomaaliya waa kan ismaaciil daahir mar kale colaado marka hore waa in taariikhda wax laga barto labadii kun iyo lixda iyo labadii kun iyo toddobada maxkamadihii markii ay jabeen oo ay soo galeen dalka etoobiyaanka waa run waxay u farxadeen oo ay aadeen dhinaca jubbooyinka iyo xuduudda kenya ee la leedahay soomaaliya laakiin inta badan waxa baxay waxay ahaayeen hogaankii sare ee maxkamadaha haddana waxaa suurtagal ah maadaama ay jubbooyinku ku sugan yihiin hogaanka al-shabaab inay ayagana sidoo kale isku dayaan inay inay baxsadaan ama maaragtay ay dhankaas u gudbaan laakiin su-aasha meesha taallaa waxay tahay maxkamadihii intii ka hartay ee noqotay shabaabka waxay soo dhexgaleen shacabka soomaaliya marka cabsidii ugu wanaanay aan qabaa waxay tahay maadaama shabaabkii tirada badnaa oo firxadka ahaa ay hadda maaragtay laga adkaaday intooda badan inay magaalada muqdisho kusoo noqdaan oo haddana dib isku abaabulaan ilamaa dowladda federaalka ay la timaado qorshe lagu maaragtay baadigoobayo shabaabka soo firxaday ee soo galay magaalada muqdisho lana sameeyo baaritaan guryaha magaalada muqdisho oo dhan si loo ogaado dadka soo galay dadka hore u joogeen dadku waa isyaqaanaan waana issheegayaan hadday taas dhacdo waxaan aaminsanahay in lagu guuleysan doono qaar badanna la qaban doono intooda kale dhuumaaleysiga ku jirtana dhuumaaleysiga uu sii socon doono isna heli doono fursad ay mar kale dib isugu abaabulaan ama ay dhibaatooyin ka geystaan caasimadda muqdisho midda kale oo aan arrintan ku daraya waxay tahay dowladda federaalka ah meelaha laga qabtay shabaabka waa in maaragtay quick impact project wax la yidhaahdo la geeyo si dowladnimadii dadka ay u dareemaan islamarkaasna cadaaladii iyo hay-adihii amniga wada socda ay meesha u tagaan iskuulladiina dib loo furo marka haddii ay taas dhacdo way adkaanaysaa kooxda nabadiidka inay kusoo noqdaan goobihii laga qabsado laakiin haddii aanay dhicin oo lasoo firaaqeeyo waxaan aaminsanaha inay dib isku abaabuli doonaan kornel cabdulaahi cali mucow ayaa isna qabaa inay soo rogaal celin karaan haddii xitaa al-shabaab laga saaro dhulka ay ka taliso haddii aan la helin qorshe arrintaasi looga hortegayo
horta berigii maxkamadaha maxkamadaha waxa waaye shacabka magaalada muqdisho iyo agagaarkeeda aada ayay u taageereen sababtoo ah dadka soomaaliyeed ee gaar ahaan magaalada muqdisho degan waxay qaatil bilaahi ka taagnaayeen warlordka oo muddo ku dhowaad muxuu ahaa shan iyo toban sano muxuu ahaay dhibaato ku hayay maxaa dadka shacabka taageerada shacabka ayay maxkamadda kusoo baxeen laakiinse waxa qarsoonaay oo hoosta kaga jira waxay ahaayeen muxuu ahay argagixisadan muxuu ahay shabaab shabaab markaas sooma aan bixin maxkamadihii markay meesha ka baxeen oo etoobiyaanka ay yimaadeen waxaa soo rogaal celiyey qaybo ka mid ah laakiinse shacabka magaalada muqdisho waaye waxaa la dagaalamay etoobiyaanka iyo dadka kaleo muxuu ahay wadaniinta oo nationalistaha ah markii etoobiyaanka meesha ay ka baxeen kadib ayay maaragtay shabaabka ay samaysmeen oo damacooda uu noqdo inay dowladnimada xoog ay kaga qaataan shacabka soomaaliyeed oo maaragtay mabda-oodaas xagjirnimada mabda-oodaas muxuu ahay khawaarijka khawaarijka inay maaragtay waddanka ku xukumaan laakiinse waxa waaye dadkii dowladdii markii la dhisay dowladdii la dagaalameen xataa qaybo aada u fara badan oo oo culummadii lasoo la dagaal gashay qaar badan ayay dileen oo maaragtay oo oo aan la tir aan lasoo koobi karin oo maxkamadaha ka mid ahaa qaarna waddankii ay uga carareen marka waxa waaye nimankaani way soo rogaal celinayaan waxa waaye waa abeysooyin oo waddanka muxuahay dadka ku dhex jiro laakiinse waxaa loo baahan yahay in maaragtay goobaha dagaalka markii la joogo hadda waxaan arkayna baryahan in maar dad badan ay dhahayaan waa isu soo dhiibnay oo waxaan iska soo dhiibnay muxuu ahaayeen shabaabka xoog ayay nagu haysteen isla markiiba qofkii wuxuu noqonaa qabiilkii uu ka mid noqonaa meesha joogay marka waxa waaye see lagu aaminaya shalay shabaab ayuu la shaqaysanayay maantana wuxuu ku leeyahay waa isu soo dhiibay marka taasi waxa waaye mid oo oo macquula ma ahin waa in maaragtay uu jiraa investigation lagu sameeyo ama qaarkood muxuu ahay laga wado goobaha dagaalka oo la geeyo muxuu ahaay caasimadda la geeyo oo dhaqan celinta la geeyo laakiinse ninkii shalay shabaabka lacagta u aruurinaya haddii uu soo noqdo oo ku yidhaahda muxuu ahay maantay aniga waa isu soo dhiibay waayo basaas ayuu kugu noqon karaa shalaba waxa waaye dhoonigiisa ayuu maaragta uu ku raacay shabaab uu ku taageeray oo dadkoodii dadkiisa iyagoo dhibaataynayaan ayuu maaragtay ula shaqaysanayay shabaab marka maantana in la aamina ma ahan marka waxaan ku talinayaa dadka isu soo dhiibo isla markiiba ha laga wado goobaha dagaalka ee hala geeyo meelo baaritaan lagu sameeyo hala geeyo yaana maaragtay lagu saddex deyna ciidanka agtiisa kuwaas ayaa waxaa loo qaateena inay maaragtay informationka ay bixinayaan oo ciidanka siduu u kala fadhiyo iyo meeluhu kala degan yahay iyo tiradooda intay la eg tahay ilan dadkii meeshii dadkii ku dhex jiraan kuwaas waa in laga fogeeyo meesha laga fogeeya waayo doctor xasan sheekh cali ayaa ka warramaya faraqa u dhexeeya soo rogaal celintii hore ee kooxaha islaamiyiinta ah ee soomaaliya ee hubaysan iyo cabsida laga qabo inay mar kale soo xoogaysan karaan haddii xitaa dhulka ay haystaan oo dhan laga saaro haba yaraatee wax ay kashaa kama dhexeeyaan marka koobaad waxay tahay xilligaas soomaaliya kama jirin dowlad federaal ah dastuur leh la doortay haysata legitimacy beesha caalamkuna safaarad ahaan uma joogin soomaaliya maagaas ma joogin dowladla ciidamo kamandosa lama joogin soomaaliya maanta waxa waa waa maxay waa dowlad joogta xaruntii soomaaliya leh ciidamo qaran oo kamandos iyo danab iyo maxaa gorgor iyo adduunye iyo ciidamo haysata waayo caalamkula shaqaynayo oo degan oo meel joogta oo socota waagaas marka lama lama lasma lasma dhigi karo tan kale waxay tahay waagaas waxaa soo duulay oo soomaaliya kusoo duulay waxay ahaayeen etoobiyaanay ahaayeen dadka soomaaliyeed etoobiyankay diidanayeen saa darteed dhalinyarada soomaaliyeed qurbaha ku dhasha xataa waa ku yimaado dagaal ka qaybgelaya maanta etoobiyaan lala diriraayo oo muqdisho lagula dagaalamayo ama qarnimada soomaaliya khatar ku ah oo xaruntii madaxtooyadii soomaaliya wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya etoobiyaan ma joogo calanka soomaaliya ka babanayo saraakiil soomaaliya ciidamo soomaaliyana joogo taasi waa mid hadday saa tahay marka dagaalkaasi wuxuu ahaa dagaal dhinac ka beeleysnaa dhinac ka ahay nationaliste dhinacna ka ahaa diin hadda waxaa soo hartay keliya dagaalkii diinta oo nimankii diinta sheega jiray ayaa shacbiga ku haystaan sababta waxay tahay diinta ayay si aan sax ahayn u fasireen una dabaqeen diinta islaamku ma ogola qof muslima in la dilo maalkiisa la qaato cirdigiisa iyo sharaftiisana meel looga dhaca ma ogola dhammaanna waxyaabahaas oo ugu horrayso daadinta dhiigga dadka abriyada ah al-shabaab way ku caddahay ayagaana isku caddeeyey lana soo taagan saa darteed diinta islaamka oo ay hayjaagareeyeen waa in laga soo dhiciyo shacbigana ka soo dhicinayo inkastoo ay guuldarro ku socoto al-shabaab haddana waxay sii wadaan weerarada gaadmada ah iyo qaraxyada waxay ciidamada dowladda ku weerareen galcad xawaadley maxaas buulo berde iyo jalalaqsi korle cabdulaahi cali macow ayaa weerarada u nisbeeyey sida uu sheegay habacsanaan ka jirta dhinaca sirdoonka dowladda midda kale waxa waaye meeshaan waxaad u malaynaysaa markaan iri muxuaa intelligencekaga hadduu indhala yahay uusan firfircoonin oo muxuaa howlgallada meesha ka socda uusan oo aada ugu firfircoonin oo aqoontiisa iyo hal abuurkiisa uusan sarraynin meeshaasi waxaa ka imaanaya inaad adigoo indhala aad dagaalka aad galayso shabaab waxa waaye labaiyo tobanka sano ugu dambeysay imise goobood ayay maaragtay weliba saacadaha ay we- weeraraan waa saacado la yaqaano waxay weeraraan five o'clock six o'clock four o'clock ay weeraraan ciidamada kenyaanka ayay maxaa gada sidaas oo kale ugu weerareen burundeskay ku weerareen elsaliiniyay ku weerareen marka waaba la waa waa wakti la yaqaano oo weerarka ay soo qaadaan marka dhibaatada ugu weyn oo muxuu ahay ciidamadayna haysta waxa waaye een, isbedbedelka faraha badan leh een, taliyaha xoogga dalka waxyar kabacdi waa la bedelaa mid kale oo qabiilaha lagu bedelaa haddana mid kalea lagu bedelaa een, kii operationka waa la bedelaa wax data base oo laga hayo dhaqanka al-shabaab waa inaad taqaanaa shabaab marka adiga shabaab cadowgaada markii aad taqaanaad la dagaalami kartaa laakiinse haddii maaragtay oo oo wax hadda oo oo- oo documented ah, een, mathalan ceel salini qaab ceenkahay u weerareen saacaddu imise ahayd markay weerareen weerarka maxay ku bilaabeen qaraxyay ku bilaabeen tabcan qaraxyada kadib maxaa dhacay tacsiiradaa dhacday kadib maxaa dhacay intaasoo saraakiil inay meesha ku dhinteen xawaadley maxaa ka dhacay intaasaa ka dhacay marka within two weeks inay maxaas ay muxuu ahay ay qaraxyo ku ay la galaan iyo dagaal toose oo xawaadley ay la galaan oo maaragtay halgan ay qaraxyo ay dhigaan oo ay maaragtay meesha la yidhaahdo muxuu ahay beerhaana shalay ay ka dagaalamayeen oo muxuu ahay lowla gaab ay sidaas ay yeeleen galcad hadda sidaas ay yeeleen waxa waaye marka waxa waaye meeshaas waxbaa khaldan waxa khaldan waa in maaragtay dib eh, dib u eegid lagu sameeyo baaritaanna lagu sameeyo kabacdina faylasha la geliyo oo aad ogaato cadowgaada qaabka u dagaalamo cadowgan waa guriila wuu ku gaadaa adigana muxuu ahay waa inuu jiraa muxuu ahay petrol waa inuu jiraa waa inay maaragtay ay- roondo ay jirtaa day and night habeen iyo maalin waa inay roondada ay socoto oo maaragtay aagag fog fog maaragtay een- een cadowga muxuu ahay kasoo sahminayo sida uu ugu soo dhowaanayo laakiinse een, cadow kuu jira shan kilomitr ba- banaanka uga baxay toban kilomitr joogo adigana meesha inaad timaado shir jaraa'id aad ku qabato oo aad tiraahdo waa guulaysana waa ka saarnay maba kula dagaalamine uu iska baxay intuu jiraa marka meeshuu aad meeshuu aaday waa in muxuu ahay hadda kadib foojignaantaas waa inay jirtaa meeshuu aaday cadowgaas waa in muxuu ahay warbixin ay ka haystaan ciidanka iyo qaabka uu soo rogaal celinaya intaba xasan sheekh cali ayaa aaminsan inay soo dhammaanayso al-shabaab awood milatari leh oo dhul xukunta laakiin ay sii wadi karaan muddo qaraxyada iyo weerarada Eh, marka hore eh, wadamada oo is- wadamada islaamka badankood waxaa ka jira kooxo fallaagooyin ah oo meel qof bamba ku tuura meel qof ku dila waxaa sameeyo sida masary ka dhacdaa sacuudiya ka dhacdaa meel badanay ka dhacdaa bakistaanay ka dhacdaa in muddo ah al-shabaab waxaas waa sii ahaanayaan laakiin militarily inay dhul xukumaan waa laga adkaada sababta waxaa kuu caddaynaya markii laga baxo muqdisho xeebta badweynta hindiya ilaa iyo ku dhowaad hobyo almost toddoba boqol oo kilomitr ayay si xura ugu socon jireen oo waxay rabaan ay ka samayn jireen saaka kama samayn karaan sidaasoo kaleeto laamigan dheer oo ka baxa muqdisho oo taga gaalkacyo ayay qayb badan oo asiga ka mida sida ay doonaan ka samayn jireen ama madax gooyeen ama dadka ku dhibi jireen maanta ma hayaan marka gobolka shabeellada dhexe oo dhammaan laga qabtay ama xu- bo- boqolkii sagaashan laga qabtay gobolka hiiraan oo boqolkii sagaashan laga qabtay gobolka mudug oo laga soo dhameeyey qaybo ka mida gobolka galgaduuda ku jiraan marka xoogga ciidan ee intaasoo jiha ka soo saaray inay ku sii jiraan eh, galgaduud suurtagal maaha Ha- way ka soo dhammaanayaan markay ka soo dhammaadaan soomaaliya gobolada dhexe oo laga bilaabo mudug ilaa laga imaanaya shabeellada dhexe waa dhabarka soomaaliya ama waxaa lagu dhahaa camuudulfaqri lagu dhaha waayo waa waa meesha soomaaliya sida meesha soomaaliya sida inay haystaan ayna soomaaliya ku haysteen haddii laga soo qaado oo webiga shabeelle galbeed laga mariyo kadib waxay noqonayaan qoryaha in laga aruray noqonayaan xoog jira oo dagaalamaya ma noqonayaan qorshuuna waa cadiyaan laakiin tuurtuurkooda iyo waxoodu maalmo waa sii soconaa arrin kale oo halisteeda leh ayaa ah in fikirkii xagjirnimada ee kooxda uu weli nool yahay dad badan oo taageersanna ay weli ku dhex milan yihiin bulshada qaybaheeda kala duwan cumar yuusuf cabdulle oo ah cilmibaare ka faallooda soomaaliya iyo siyaasadda geeska afrika ayaa aaminsan in intaa weli fikirku nool yahay dhammaadka al-shabaab aanu dhoweyn
mar haddii aan la dabargoon fikraddii salafiyiinta ama fikradda salaf jihaadiyiinta ah waxaa isleeyahay w- haddii laga adkaado xitaa waxaa sida taariikhda ugu baranay waxaa soo dhalan doona urur kale oo magac kale wata oo haddana isla fikradii ku dagaalamaya laakiin military ahaan haddii lagu adkaado inkastoo aan isleeyahay dagaalku daba dheeraan doonaa cumar yuusuf ayaa sharaxaya walaaca uu ka qabo sii jirista fikirka xagjirka ah iyo waxa uu ku salaynayo walaaca fikri wuxuu ka imaanayaa en- en, saambathiga ama naxariista ay soomaalida u hayaan fikirkan xagjirka ah oo magaalooyinka welina la jooga iskuulaadkeena lagu dhiga masaajideena lagu dhiga oo weli culimmadii horey fikirka u aaminsanaydna aysan la dagaalamin ama inta gudaha ay soo galaan muxuu ahaa aysan fikirkii dhalinyaradii iyo barbaarintoodii aysan ka laabanin ama weli aysan maxay ahayto diyaar u ahayn in in ay qayb ka noqdaan culimmadii qaarkood wadanku ay isaga qaceen qaarkoodna hoteelo sida dowladda ayay ku jiraan sida awgeed marka waxaa isleeyahay inkastoo madaxweynaha u wado in fikirka xagjirka lala dagaalamo haddana dagaalka dhaqaalaha iyo midka militariga waxaa ka muhiimsan aan aaminsanahay midka eh, fikriga ah kan fikriga haddii laga adkaadana al-shabaab lasoo afjari kara laakiin kan fikriga in laga adkaado wakti ayay qaadan doontaa wakti u baahan tahay Een, waxaan isleeyahay in lala kaashado een, culummada dowladduna ay qaadato een, doorka kaga habboon ay qaadato waa in masaajidda iyo dugsi qur-aanada iyo meel walba oo een, cibaado ah ay dowladda muraaqabayso ama dowladda ay hoos imaado dowladda ay gacanta ku hayso Een, in lala kaashado een, culummada iyo odayaasha iyo qof walbo een, kaalin muhiim ka qaadan karana arrintaas aada muhiim ay u tahay waxaa kaloo muhiima in manaahijta waxbarashada waxbarashada ha noqoto een, iskuulaadkii ama dugsiyadii ama alcaamadii ama meel kale in mm, fikirka xajirka laga saaro bataatan kutubada ee, kutubo badan oo waxaa jiro caqiida ah een, oo ilaa hadeertaan een, masaajida laga akriyo kutubadaas ee, fikirkaas maxaa asaaska u yahayna in iyaguna meesha laga saaro haddii intaas aysan dhicin way adkaanaysaa in fikirka xajirka lala dagaalamo doctor xashan sheekh cali ayaa qaba in dhammaadka al-shabaab iyo kooxaha xagjirka ay ku xidhan tahay siday usii wada shaqeeyaan shacabka iyo dowladda horta wakti go-aan looma qaban karo laakiin waxay ku xidhan tahay sida ay isula shaqeeyaan dowladda soomaaliya iyo shacbiga soomaaliyeed gaar ahaan shacbiga soomaaliyeed dagaalkaanu waa dagaalkii shacbiga dagaalkaanu waa dagaalkii shacbiga uuna shacbigu ku yeelan lahay dowladnimada wax badan waxaana soo maray oo meeshaan joognana dhigay niman dowlo ah oo dadka iyo dalka iyo diinta igu iskale say rabaan ugu cayaarayo oo markay rabaanna diinta diidayo sida kuwa ruush iyo malaxida noo keenay iyo kuwa diinta inkiraaya waa in madaxda soomaalidu ay ogolaadaan diintu inay tahay qayb ka mida huwiyat almujtamaci soomaaliya jiritaanka shacbiga soomaaliyeed shacbiga soomaaliyed waa inay ogaadaan inay ayagu dowlad yihiin marka sida ay isula jaan qaadaan madax la shaqaynaysa shacbiga iyo shacbi la shaqaynaya dowladda state society connection intii ay dowladda iyo shacbigu isku xirmaan ayay qaadanaysaa hadday isku xirmaan si fiican isula shaqeeyaan waktiga waa soo gaabanaa haddii stateka iyo societygu ama bulshada iyo dowladda isla shaqey waayaan waktiga waa dheeraana laakiin sida hadda socota waxaan rajaynayaa sida ay ay na tusayaan waxyaabaha dhacaaya shacbigu waxay taageeri doonaan dowladda taasi waxay didijin doontaa dhammaadka iyo dhabarjabka kooxaha qafaalay diinta islaamka laakiin hadda laga soo dhicinaa intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegaynay in guuldarrada al-shabaab ay ka dhigan tahay bilowga dhammaadkooda iyo in kale barnaamijka ciddii uu sheego waxay ka dhegaysan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somalia at v o a news dot com ama boggayaga facebookga barnaamijka waxaa idinla socodsiinayey anigoo ah maxamed colaad xasan inta aan mid lamida ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo